بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a mu'asasada alkatayb oo faafisay sawiro lagu soo bandhigayo khasaaraha culus ee maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayada hiiraan ciidamada siliibiyiinta yugandha oo dad shacab ah ku dilay duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose ciidamada gumaystaha yuhuudda oo maanta xasuuq aad u daran u geystay dad rayid ah oo gurmad sugayey iyo tirada shuhadada oo kor u dhaaftay siddeetan qof oo filistiiniyiin ah munaasabad lagu maamuusayey arday ka qalin bedelatay mu'asasada alxikma oo ka dhacday deegaanka buurdhuxule ee wilaayada bakool bariga dhexe iiraan dagaalkama waxay ka baxday iyadoo guulaysatay mise iyadoo guuldarro dhabarka loo saariyey ayay xabad joojin qaadatay faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan kooxa hubaysan oo weerar culus ku qaaday mid ka mid ah kiniisadaha waddanka itoobiya xilli uu ammaanka waddankaasi faraha ka sii baxayo qodobadaas iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعداد ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa aan ku bilowno xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa wixii maanta ay qoreen mareegaha islaamiga ah aynu ku hormarno barta faafrebro ee telegramka barta waxa ay gelinkii dambe ee maanta faafisay sawiro ka yimid furimaha hore ee bariga wilaayada hiiraan kuwaasoo soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay weeraradii mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelqooxle ee hoostaga degmada muqokori sawiradu waxay soo bandhigayaan sida mujaahidiintu ay ula wareegeen deegaano ku dhow degmada muqokori iyo meydadka maleeshiyaadkii riddada ee lagu laayay weerarkii ceelqoxle oo goobihii lagu dagaalamay waran sawirada ayaa ka kooban toddobiyo toban sawir oo soo bandhigay xasuuqi maleeshiyaadka murtadiinta lagu geystay ceelqooxle maleeshiyaad murtadiin ah oo isugu jira kuwo tuutaysan iyo kuwa aan tuutaysnayn ayaa la arkayey iyadoo goobta lagu dagaalamay waran waxaa la arkayay qaarkood ayagoo sambuuqda ciidda la galay halka kuwo kalena ayagoo hawada sare eegaya naftu ay sii daysay qormadaas haddii aynu halkaa uga gudubno bal markana aynu eegno warbixin maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali miimo kooxa hubaysan oo weerar culus ku qaaday mid ka mid ah kiniisadaha waddanka itoobiya xilli ammaanka waddankaasi uu faraha kasii baxayo waa mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali miimo kooxa hubaysan oo la sheegay inay ka howlgalaan gobolka oromada ayaa lagu soo waramayaa in ay weerareen mid ka mid ah kiniisadaha ku yaala dalka itoobiya taasoo ku dhowaad lixdan kilomitir koonfur bari kaga beegan caasimadda waddanka etoobiya ee adis ababa weerarkan oo dhacay axaddii lasoo dhaafay ayaa lagu bartilmaameedsaday baadiriyaal ku sugnaa kiniisadaasi kuwaasoo sida ay wararku tibaaxayaan qaar ka mid ah isla goobtii lagu khaarijay halka qaar kalena la afduubtay walow tiro sugan aan la shaacinin warbixinta mahibeer keydushaan oo ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee wararka ku saabsan kiniisadaha etoobiya ayaa dhacdadan ka xaqiijisay kiniisadda la weeraray oo magaceeda lagu sheegay zikawale kana tirsan kiniisadaha ortodogiska ee dalka etoobiya kiniisadan ayay wararku sheegayaan in marar horena sidan oo kale ula kulantay weeraro ay dowladda ku aanisay inay fuliyeen maleeshiyaad ka howlgala gobolkaasi oo u dhaqdhaqaaqa xoreynta oromada magacoodana loo soo gaabiyo o l a beegsashada baadariyaasha kiniisadaha etoobiya gaar ahaan gobolka oromada ayaa si joogtaha u socotay lixdii sano ee lasoo dhaafay xili dilka afduubka iyo dagaalada aan kala joogsiga lahayn ay si xawliya uga socdaan gudaha dalka etoobiya warbixintii webka soomaali mimo maanta lagu qoray ayay taasi ahayd bal markana websayteka islaamiga ee calamada in ka badan siddeetan falastiiniyiin ah oo yuhuuddu ku xasuuqday marinka khaza waa mid ka mid a qormooyinka maanta lagu qoray websayteka calamada inta la xaqiijiyey ugu yaraan siddeetan qof oo falastiiniyiin ah ayaa tan iyo saaka oo keliya ku shahiday gudaha marinka khaza kadib markii ay la kulmeen weeraro uga yimid dhanka ciidanka gumaystaha yuhuudda dadka rayidka ah ee yuhuudda xasuuqa kula kacday ayaa konton iyo lix ka mid ah waxaa la sheegay inay ahaayeen gargaar sugayaal kuna sugnaa mandiqada nasriim ee ku taala bartamaha jiidda khaza iyo magaalada rafax oo dhacda dhanka koonfurta ciidanka yuhuudda waxay sidoo kale si gaar ah u beegsadeen dad badan oo isugu soo baxay xarun gargaar oo ku taala mandiqada al shaakuush ee dhacda waqooyiga rafax waxayna ciidamada gumaystuhu rasaas ku fureen boqolaal qof oo falastiiniyiin ah oo safaf ugu jiray gargaar waxayna taasi sababtay dhimasho iyo dhaawac badan qaar ka mid ah dhaawacyada halista ah ayaa loo qaaday cisbitaalka naasir ee ku yaala khanyunis iyo xarumo kumeel gaar ah oo ku yaala almawaasi oo dhacda koonfurta khaza waaxda caafimaadka khaza warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay cisbitaalada marinka khaza lasoo gaarsiiyey toddobaatan iyo sagaal qof oo shuhado ah iyo laba boqol sagaashan iyo sagaal dhaawac ah kooxdu waxay intaasi ku dartay in dad badan oo dhaawac ah ay weli ku hoos jiraan burburka dhismayaasha iyo jidadka waxayna sheegtay in ay adag tahay in kooxaha gurmadka degdeg ah ay gaaraan goobahaasi sababo la xiriira bay tiri weerarada gumaystaha oo ah kuwa si joogtaha u dhacaya taasina waxay ahayd warbixin maanta lagu qoray websayteka calamada warbixinta ugu dambaysa oo aynu soo qaadanayno waxaa lagu qoray websayteka reediyoga alfurqaan ciidamada uganda oo dad shacab ah ku dilay duleedka degmada afgooye ayaana horudhac u ah warbixintaasi wararka naga soo gaaraya duleedka degmada afgooye ee gobolka hashabeellada hoose ayaa ku warramaya in ciidamada kufaarta afrikaanta ee uganda ay dad shacab ah ku dileen deegaano dhaca duleedka degmada ciidamada ugandheeska waxay si bareer ah u dileen saddex qof oo beeraley ah kuwaasoo ka mid ah dadka rayidka ah ee ku dhaqan halkaas tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo dowladda uganda ay qiratay in ugu yaraan toddoba askari looga dilay camaliyad istishaadi ah oo dhowaan ka dhacday duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose dilka ay maanta geysteen ciidanka uganda ayaa u muuqda mid argoosi ah guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba زادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana bariga dhexe iiraan dagaalkama waxay ka baxday iyadoo guulaysatay mise iyadoo guuldarro dhabarka loo saariyey ayay xabad joojin qaadatay haddaba aan soo dhoweeyo walaalkeen faysal xasan waad mahadsantahay walaalka ee ilaa hadda ma jiraan xogo sugan oo la isku halleyn karo oo muujinaya natiijo cad oo kama dambeys ah oo ka dhalatay dagaalka u dhexeeya iiraan iyo israa'iil labada dhinacba guulo ayay sheeganayaan iiraan waxay sheeganaysaa inay ku adkaysatay go-aankeeda oo aysan u tanaasulin yahuudda iyo maraykanka islamarkaana go-aankeedii ahaa in ay ka tanaasuli doonin madax banaanideeda inay meel kusoo hubsatay dalabka wadahadalka iyo xabajoojintana imika uu ka yimid dhanka cadowgooda khasaare xoogan labada dhinacba in uu gaaray shaki ma lahan iiraan waxay sheegtay in ugu yaraan lix boqol oo ruux ay uga dhinteen intii uu socday dagaalkan sidoo kalena burbur xoogan loo geystay xarumo waaweyn iyo dhismayaal ku yaala magaalooyinka wadankaasi sidaas si lamid ah yahuudda iyaduna waxaa gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo xitaa burbur xoogan oo magaalooyinka waaweyn talaabiib iyo xayfaba ay ku jiraan soo gaaray warbixinada falanqeeyayaasha iyo siyaasiyiinta iyo dadka diblomaasiyiinta laga helayo waxay tilmaamayaan in la qiimeyn karo in iiraan aysan ilaa hadda gaarin guul cad oo dhammaystiran oo ka dhana israa'iil israa'iilna dhankeeda aysan gebi ahaanba gaarin guushii ay raadinaysay iyo natiijadii ay damacsaneed sidoo kalena dagaalku uu ku salaysnaa oo keliya duqeymo xagga cirka ah weeraro gantaallo ah iyo diyaarado aan duuriyo lahayn oo laisweydaarsanayey khasaaraha marka la eego oo kale labada dhinacba waxay wajahayaan khasaare xoogan oo mid dhaqaale iyo mid nafba isugu jira kaabayaasha rayadka ayaana ugu badnaa inta khasaaraha ugu soo gaaray ugu badan marka loo fiiriyo bartilmaameedyada kale ee lagu beegsanaya xarumaha militariga suuqyada caalamiga sidoo kale saameyn xoogan ayuu dagaalkan ku yeeshay sidaad og tahayba falcelinta caalamiga ahna dabcan gaar ahaan maraykanka yurub shiinaha iyo ruushkaba waxay iyaguna isku dayeen in ay xakameeyaan dagaalka halkan ka soconayey inkastoo maraykanka markii dambe uu kulug yeeshay uuna isku dayay in uu dhanka yahuudda u hiiliyo balse isla markiiba wuu isdaba qabtay sida hadda la arkayey oo wuxuu hadda iska dhigayaa garab dhexdhexaad ah marka loo eego habdhaqanka xalay ilaa maanta ee laga arkayey hadallada ee kasoo yeerayay madaxweynaha maraykanka donald trump maraykanka marka waxaa laisweydiinayaa halkee markii horena uu ka joogay dagaalkan iminkana halkee ayuu ka joogaa bilowgii hore ee dagaalka waxaa la sheegaya maraykanku in arrintan uusan kulug lahayn tuhun xooganna wuu jiray oo ah inuu kulug leeyahay markii dambena si toosa ayuu usoo galay dadka taxliilinaya waxay leeyihiin maraykanku wuxuu ku qasbanaaday ugu dambeyn inuu dagaalkan soo galo oo uu qanciyo maamulka yahuudda dhanka kalena iiraan uusan wax weyn uusan gaarsiinin sidaas daraaddeed marka waxaa leeyahay duqayntii uu sheegay inuu ku beegsaday xarumaha nukliyerka ee iiraan waxay ahaayeen mid iiraanna ay ka wareysay oo lagu sii wargeliyey israa'iil dhankeedana iyagana niyadda loogu dhisayey sidaas daraaddeed marka waxaa laleeyahay labada dhinacba wuu qirciyey oo inuu wax bartilmaamaysaday wuu tusay qorana meelaha uu bartilmaamaysaday waxay ahaayeen meelo cayiman dadka qaar waxay leeyihin xarumihii la beegsaday mar hore ayaaba laga sii raray wixii agab ahaa ee yaalay qaarna waxay leeyihiin maba la beegsan xarumaha ah waxaa la beegsaday albaabada laga galo xarumahaasi qaarna waxayba leeyihiin gantaaladii la doonayay in lagu bartilmaameysado goobahaas laguma bartilmaameysan xitaa gantaalka lixdan mitir ayuu gudaha dhulka gali karaa laleeyahay waxaa la sheegay in aysan suuragal ahayn in gododkaas iyo qanawaadka iyo qanaadiqda waaweyn ee ka dhisan goobtaas inay gaaraan oo ah kuwa boqolaal mitir sii qodan islamarkaana leh goolado iyo dhismayaal kale oo loosii gudbaya leh marka waxaa leeyahay markii horeba awood uma lahayn maraykanka in uu gebi ahaanba burburiyo xarumahaasi waxaa sidoo kale lucubada goor dambe maraykanka uu ciyaaray ee ah inuu xarumaha nukliyerka beegsaday wax natiijana aysan geysan kasii dhalatay baa laleeyahay in haddana lucubad kale iiraan ay ciyaarto oo iyaduna ay bartilmaameysato saldhigyadii maraykanka ee caynul asad iyo al cudeyd ee qatar iyo ciraaq ku yaalay wax khasaare ahna aysan geysan marka maraykankuna wuxuu isu muujiyey inuu yahay awood xoogan oo laga heebeysto inuu wax geystana ay lama huraan tahay si adduunka uu isu tuso goobta la beegsanayana uu ka dhigay goob aan bartilmaameed lahayn iiraan iyaduna iyadoo shacabkeeda gudaha qancinaysa ee heybadeeda guudna ilaashanaysa waxay iyaduna iyaduna waxaa loo ogolaaday inay bartilmaameed samayso oo aysan wax khasaare a geysan ugu dambeyntiina trumba ayaa ku dhawaaqay xabad joojinta oo halkaas ee dhanka maraykanka iyo israa'iil ayay imika xabajoojintu ka timid iyaga ayaana dalbaday marka iiraan guul xoogan inay fadhiso sidaas ayay ku qancinaysaa ra'yiga warbaahinta halka netanyahu iyo xulifadiisa iyo maraykankuna ay isku qancinayaan in maraykanka iyo yahuuddu ay beegsadeen xarumihii nukliyerka burbur xoogan ay u geysteen weliba maraykanka iyo maamulka yahuudda waxaa aad u dhibay warka ah in aysan burburin xarumihii nucliyerka wax khasaare weyna aysan u geysan aad ayay warkaas warbaahinta reer galbeedka kuwa maraykanka ay ku soo celceliyeen wayna dhibsadeen waxaana laga dareemayaa trump inuu ku soo celcelinayo inuu leeyahay warbaahinadu waa been waxay sheegayaan waan burburinay inuu ku celcelinayo marka haddii la isweydiiyo iiraan ma guulaysatay lama oran karo guul militari ee dhankeeda si buuxda u gaartay sababtoo ah keliya waxa ay xaqiijisay waa inay muujisay inay leedahay awood ay ku jawaabi karto oo ay kaga jawaabi karta weerarada uga imaanayo dibadda ee amnigooda qalqalgelinaya iyagoo weliba adeegsanaya gantaalada ay iyagu farsameeyeen ee casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn haddaysan guulaysan marka ma guuldareysatay taasna lama oran karo oo way guuldareysatay sababtoo ah si buuxda looma jibin awooddoodina lama burburin mana lagu qasbin inay isdhiibto ay ka tanaasusho wixii lagu haystay oo ahaa bacriminta uraniumka si kastaba ahatee balse waxay la kulantay weeraro culus oo khasaare xoogan u geystay marka waxaa la dhihi karaa dagaalkan jabtarkiisa ama wejigiisa koowaad ayaa soo gabagaboobay ma ahan bilowga nabad ama heshiis dhexmari doona yahuudda iyo iyo iiraani waa wejigii koowaad ayaa soo gabagaboobay waxaana loo noqon doonaa miiska wadahadalada waxaana la oran karaa iiraan ugu yaraan waxay meesha ka baxday ama dagaalkan ay ka baxday iyadoo heybad ay ilaashato weli leh miiska wadaxaajoodkana waxa ay ku gorgortami karta la tagi doonta colaaddu waxay ahayd mid iiraan looga dalbanaya ama looga doonayey in heshiis isdhiibid ah ay ku gaarto laakiin tiima aysan dhicin oo hadda miiska wadahadalka ayaa dib loogu noqon doonaa waxaana la tilmaamayaa in wadahadalladaas aysan noqon doonin kuwo fudud oo aad ay u adkaan doonaan dhinaca tanaasulana waa la arki doonaa aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen faysal xasan cali قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخضوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna wilaayada bakool munaasabad ay soo qabanqaabisay mu-asasada alxikma faraceeda magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka dhacday deegaankaasi munaasabadda waxaa lagu maamuusayey shahaadooyin iyo abaalmarinnana lagu guddoonsiinayey konton arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaas oo ka qalin badashay mu'asasada alxikma ardaydu waxay mu'asasada ku baranayeen duruus kala duwan waxaa munaasabadda ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimada waalidiinta nuqabada ganacsatada iyo marti sharaf kale waxaa ugu horreyn munaasabadda ka hadlay sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما إلهي بان أم هذيننا سبحانه وتعالى نعموين كيسة نور ميستري أن لكوبي كريم isaga ayaan u mahadaynaynaa bacd allaahi waxaan u mahadcelinahayaa dhammaan mujaahidiinta maanta caalamkan aan joogna ka jihaadahaya oo naftooda qaaliga ah iyo wax walba maanta ay haystaan u huray diinta ilaahay inay kor u qaadaan gaar ahaan mujaahidiinta bariga africa oo halka aan joogna ah ugu horeeya amiirka mujaahidiinta sheekh axmed cumar cabu cubayda si gaar ah walaayada bakool al islaamiya oo maanta dhammaantooda u wada istaagay mujtamacan muslimka oo ay mas-uuliyadda u qaadeen dhinac walba inay ka horumariyaan geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay waxaan leenahay jazaakum allahu khayra khayr allah idinkugu abaalgudo adduun iyo aakhiraba allah idinku darajeeyo xilka aad qaadeen ilaah idinkuma ceebeeyo sidaas oo kaleeto mu'asasada alxikma ee maanta tacliinta ay samaysay natiijadeeda maanta lasoo bandhigahayay oo maanta xirfadaha kala duwan iyo aqoontan naaficiga insha allahu dadka anfaacayso ummadan soo baray oo soo saaray iyagana waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran abaalkiina allah wanaajiyo saacigiini dadaalkiinan allah barakeeyo tacliinta aad bixiseen mid naafica oo ummadda anfacday allah ka dhigo dadkii wax bartay oo tacliinta qaatayna iyagana waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran cilmiga aad qaadateen naftiinana ku anfaac ummaddiinana ku anfaca ikhlaas iyo ilaahay dartiisana u qaata markaasaad ku dheefsanaysaan adduun iyo aakharaba maxaa yeelay waxaan waa wasaa'il loo kaalmaysanayo cibaadada alle subxaana wa tacaala iyo diinta alle subxaana wa tacaala in kor loo qaado waxay ka mid tahay adduunyadan wasaa'ilkeeda mima laa yatimu ddiinu ilaa bihi waxyaabaha aan diinta dhammaystirmaynin ilaa la helo dadka noloshooda waxyaabaha kaabayo iyo xirfadaha iyo waxaas in la barto marka tacliinta islaamka qiimaha badan waxaa la rabaa inaan qaadano aan ku camal falno maanta cilmiga hataa wixii laga hayay in lagu camal falaa yaraatay cilmigeena aan ku camal falno adduunkana waan ku liibaanaynaa aakhirana waan ku liibaanaynaa qur-aankan kariimka ee ilaahay noo soo dejiyey subxaana wa tacaala waa kii lagu cusoobi lahay dhinac walba wanaagga nagu hagi lahaa qur-aankasi aan raacno oo sunnada nabiga aan raacno calayhi salaatu wasalaam cilmulkitaab oo sunna aan qaadano cilmi kastoo naaficana oo na anfacayana aan ku iftiinsanno inaad horumar samayso aad ku liibaanayso adduun iyo aakhiraba ziyaadada cilmiga waa ziyaadada khayrka oo dhan marka cilmiga hala ziyaadsado baaraka allahu fiikum runtii aadna waan u soo dhawaynahayaa aad baan u baarakaynahayaa heerkaas maanta in la maraayo halka ayaan lagu daynaya hala sii wado baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra wabilaahi towfiiq waxaa sidoo kale goobta ka hadlay maamulaha mu'asasada alxikma بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان أم هذينينا ونغسو كلمي حفلدا قايها يقيمها نغمضا هدف كما أنت يعني أفضل وحويا qalanjibin arday dadaashay ku dhabar adeegtay ku sabray inay waxay ka bartaan xaruntan mu'asasada alxikma ikhwaani fillaah xarunta mu'asasada alxikma runtii waa xarun tacliimi ah lagu barto xirfadaha kala gedisan iyo luuqadaha ikhwaani fillaah xaruntan waxaa degmada waajid ee magaalada buurdhuxunle waxaa laga furay labaatanka bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri oo hadda laga joogo muddo dhan sideed bilood waa dufcadii ugu horeysay ee ka qalanjibinaysa maanta ee xarunta mu'asasada alxikma ardadan hortiina ka muuqata waa ardadii ku sabray go-aanna ku gaaray waxbarashadoodii ay xaqiijiyaan waxaa halkan shahaado la gadoonsiinaya ardadii baratay xirfadaha arqaanka cilaansaarka iyo caafimaadka si guud ahaan ardayda qalanjibinaysa waa konton arday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suldaanka guud ee beesha hadame suldaan bunow ayaa munaasabadda ardaydan lagu maamuusayey ka hadlay alxamdulilaah ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahadii aan sugnaatay mahad balaawi dhammaad bandhahayn mahadi ilaahay kadib may baan mahadnagay waalidu wilaayada islaamiga ee bokool sheekh cusmaan may baa jazaaka allahu khayrya kalena marka lamaad may baan mahadnagay maktab tarbiya wa tacliim juhdigii iyo dadaalku isugu biyi eedeedaan ka mahadnage tan kale maybaan mahadnagay macalimiintii oo juhdigin ha biidi ardaydan ha dhasti waqtigu ha ka biyeeno dadaalshana maybah juhdi badan ka biyen eedeedaan ka mahadsantin mahadda kadib mayba walku taabada faday siduun aragahayna mu'asasatu alxikma ikhtitaam sheeroog dati huqalindibi konton ardayo waleer xirfada lisbaraha xirfadaas taasa migili balaanbani baradaqanu ninku baahanya akhyaare hata kaalamaha banaawaye oo dhinaca balaanta sideedan xirfadood sharqaanka caafimaadka iyo ma aragna ilaansaarka kaalamo banaawahayan si la ogsoonyi balaanta sharqaan ini tollo waqtigoo dhow weerar hata ayaa dhaha bilaaw waana dadkii dharkaliinka talow dharliin talow dadkanka badan yow balaanta mayba kala dardaaramey bulshada kaalanta isan leetin intaysan haku buuhidan diintan migil i balaang nadaam anshal waydu hooba mukalafna nagada i ariirbilli i naftirshe ini tamyiis digiliyo maybu ajnabili shalii maana balaanto hooba sharqaanga baata ini gof balaanga waltolow lehel caafimaad haddii inbaahata ini qof balaan ah daawayow la hela migalka haddii sharqaanta u lang migal aho sharqaanta lao ini la hela migalka haddii caafimaadta u lang migal aho daawayow inuus hela haddii deedka geeka caafimaadka ka shaqeeyahay migillay haddii buurinmu rognana lang balaange oo caafimaadka shageeyo walbaarayo maybu aha maamay ku hela maanaa in dad caafimaadka sheegayo balaange la hel waa lagama maarmaan dadka geeka cajiiska badanoo la daaweyo maybanka badana balaanta haddii bilan balaange wal daaweyo balaan dhibaato u maana combyutara laka saarfadaas shay baarka hataa balaanta mayba ataa qofka balaange hoob qof wala baara wey wala ya sheega sooba fahme maaha migil ma abu fahmo muddo birshe maana baraati kahaanlay ariito kale mdosi in sheegam dosi ka daaweeye baraati kahaanlay in fahme mee xaqiiqadii dhabta gabirta ka fahmaas malaanta may goon hankale dardaarmay kaalanta caafimaadka eed eed aan banawta wiliba may waa eed juhdinka bi ini dhakhaatiir nagatan macalimiin dalba dalbatan la siinshaan dhinaca caafimaadka waliba balaanga inaysan dadku ku falanaata aan in baahanyi maana taas dardaara oo ayta tan kale xirfadooyinka hata lasan barahay balaanta haddii atiin migalka badanaba shaqada usiin badana balaanta walaa shaqada ku gaabin xirfadooyinka wali aasaaska haayay oo xirfadba balaahan lahaada jartay balaan laka ogaay runtii ku gaabin dambiiloogiya suubiyaasi male salladoogeeda suubiyaasi male sallo male maybuwaaha balaanto walaageygi marayd hakashaga ay jartay idingolile yeeda diyaarsadaasi weelka walaka edeegadaas yeeda diyaarsadaasi walaayo ay dhanba male manaa yoobal hakuta waa way reer magaalo liley magaalada ilaa ugaada dibidara ka tiirsin taas ay siinka dhiinay wal kasto xirfadba ee oo balaanba lahayta ini dib hangnoolaysatan inaysan iska deeshan kule ilaahay subxaana wa tacaala ya an mahadnagaan barnaamijkan qiimaha i sharafta leh mayba ka helnay kutaabka ilaahay markii maybu ah isidiis ilaahay ninka deegay juudi iyo dadaal dheeraada dad ununoomada biyaga sababtan ilaahay ninka bi ilaahay subxaana wa tacaala maybaan weydiyaanay hogaanka oo mujaahidiinta ajarka xasanaada adduunye aakhiraaba ilaahay makoodaya talaada ilaahay toosi ilaahay dumbiga dhaafa lana gaar ahaan mujaahidiinta dhiijo maybu aha sababtan ilaahay dadanka bi ilaahay shuhaadadan siinka ogolaada awlaadiisa ku taabtan reerkan ilaahay masiinku dayaca maybu aha eekay dhaawac mani dhaawaca ilaahay bogsooy mar walba ilaahay masiinku tuugana guul ya ilaahay siinku tuugana maybu taasna do-aawo intaasaa ka gebagabeeyahu bilaahi towfiiq wasala allah wasalama calaa nabiyina muxamed ardayda ka qalin bedelatay mu'asasada alxikma ayaa la siiyey shahaadooyin iyo abaalmarino mayba ku guulaysatay oo wilaayada islaamiga bokool abaalmarinkan ka tala galay sharqaan cuseeb ah oo sajal ah iyo gacantiya ka rakabado doonta insha allahu tacaala insha allahu tacaala saynab yo meel iyo rogdo surumaas walan gaaday marka ogal handhike ahe saynab istaagto waayahay saynab salaada aadam mayba ku guulaysatay oo abaalmarin wilaayada siyaayte sharqaan cuseeb ah farsamadii iyo kabarati mu'asasatu alxikma magaalada buurdhaconle halan jeeyo insha allah asaatid ah afartaas qof kaalinti kood galan bareeja ah wilaayada may baan ka talagalay qof kastaba milyan lacage shilin soomaali ah qof kasta hal milyan lacage shilin soomaali ah marka waayahay ani magaaji weere qofka mayba leray farxiyo sheekh axmed farxiyo sheekh axmed meelyay istaagtoy qofka lamaad walibwa aamina sheekh axmed aamina yeen istaagtoy yeena mayba ku guulaysatay oo abaalmarin ahaan lan siiyay milyan lacage qofka saddexaad waa xamiido sheekh cabdullaahi yeena weliba ku guulaysatay milyan shilin soomaali faadumo xasan sheekh faadumo xasan sheekh yeen istaagtoy yeena mayba abaalmarin lan siiyey milyan shilin soomaali qaybta oo cillaanka kaalinta koowaad afar qof waayoon in weerana maryan cumar cali maryan cumar cali qaybto cilaansaarkay istaagtoy maryan yeena mayba abaalmarin helay milyan shilin soomaali nasro maxamed yare nasro maxamed yare istaagtoy mayba abaalmarin helay milyan shilin soomaali fardowso xuseen salaad fardowso xuseen salaad mayba abaalmarin helay milyan shilin soomaali safiyo iftiin cali safiyo iftiin cali mayba abaalmarin helay milyan shilin soomaali qaybta marka kaalinta lamaadaan gudubaana qaybta kaalinta lamaad haddiiuna ka bilaawna sharqaanka qaybta kaalinta lamaad xabiibo wardheere xuseen xabiibo wardheere xuseen kaalinta lamaad oo baroogdi istaagtoy salmo axmed isaaq salmo axmed isaaq oo baroogti istaagtoy qaybta caafimaadka kaalinta lamaad faadumo sheekh axmed faadumo sheekh axmed oo baroogta qaybta caafimaadka shan boqol shilin soomaali ah cabdisalaan sheekh axmed cabdisalaan sheekh axmed dhinaca wiilisha cabdisalaan sheekh axmed istaago faadumo zahra axmed aadam qaybta cilaanka najmo xasan aadam nasra xuseen maxamed nasro xuseen maxamed iyanoo baroogta nasro xuseen maxamed sidoo kale waxaa goobta ka dhacay bandhig ay sameeyeen ardayda iyaga oo soo bandhigay wixii ay barteen bakteriya waa noolyaal aad u fara badan waxaana laga helaa sida boorka dhexdiisa biyaha dhexdooda hawada dhexdeeda afka dhexdiisa sanbabada dhexdooda sanka dhexdiisa iyo gudaha mindhaarada bani'aadamka iyo xoolaha sida xaqiiqada ah meel aan bakteri lahayn ma jirto qaar bakteriyada ka mid ah waxay sababaan cudurro khatar ah sida serious disease qaarna way iska dhib yar yihiin sida hermelis disease bakteriyada iyo cuduradeeda bacteria and itis disease tuberculosis oo tiibay ah meningitis maskax garaad ah typhod feef ah qandhada tiifowga ah tetanus oo koojis ah gonoree oo jabta ah sypholis oo sfiilita ah koleera oo daacun ah binimoni oo fureen ah murqaha aadamiga waxaa loo kala saaraa shan iyo toban qaybood waxayna kala yihiin masalis of the head and face masalis of the earis masalis of the neck masalis of the back masalis of the abdominal masalis of the perineum masalis of the thorax masalis of the shoulder masalis of the arm forearm masalis of the hand muscles of the leg, muscles of the pelvic, muscles of the foot, general muscles.
Six right of the right, right the right dawsa, right dos yasa, right patient cancer, right root smelsa, right administration mamulsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Six killers of disease, tuberculosis, qaho, tetanus, gougis, diphtheria, gowrato, whooping cough, xiglo ama xigdheer bolio dabeel misilis jadeeco ama xilmasog injection citis meelaha ugu caansan ee dadka lagu duro waa shan meelood oo kale ah waxayna kala yihiin intermuscular durooyinka muruqa intervenous durooyinka xididka interderma durooyinka maqaarka iyo subcutaneous durooyinka baruurta spinal cor durooyinka xangulaha gabagabadii waxaa munaasabadda kelimad muhiima ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan
yaquulu allahu subxaanahu wa tacaala wacallamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum fahal antum shaakiruun amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bacda ataxiya awalan wa aakhiran ma eg mahadnagaana allah subxaanahu wa tacaala nicmooyinkan faraha badan leh ee isdabajoogga ilaahay subxaanahu wa tacaala uusna siiyey ayaan ka mahadnagaana bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaalaa mayn mahadnagay mushaarikiintii xafladda qalanjibinta mu'asasatu alxikma litacliimi almihani waalxiraf dadkaha ku qiib galan inka horreeyan culamaauddiinka ugaasyada ganacsatada haweenka dhammaan qeybaha bulshada oo shal bedelan iyo waxa ku qiib galan may waa jazaakum allahu khayra aljazaa walana وبارك الله فيكم إلهي سين بركاي ما يبان فدينا سده الران لشاقي حفلة اختتامة أو قلن إبنا أو مؤسسة الحكمة فرع اللمات مقالة بوردوحلة دفعدي إنك هريتي أو قلن جبي هاي توانا كوبين كونتن أرضي سده ولا رب شاقن يان سرقنا الحمد لله والإذن كفرح واي لح بلود أما تضو بلود هتقهر تقريبا يلا فري muaasasada farac jallamaad la ku furi magaaladu buurdhuxle ummad badanaanu ku faa'iidaysatay alxamdulilah waatan geeg uunu roogna waayo xafladdii qalanjibinta dufcada koowaad walaalayaal walbarashadu sida maanaa la ogye waa iftiin oo may ahaa ilbaxnimada islaamka ama muslimiinta iyo leyna may baan ataa cudub dhahaadyaan ata walbarasho la'aan nolol la'aan waay nolol oo dayibo ahoo faylaho qofka usuku noolada kormale marka walbarashadaas marka ahamiidiya kolley hadda wal ogye alxamdulilah ilaahay baan ka mahadsan sida hadduuna aayadda kufurfurdaaniba tilmaamas ama laku dareemo koro xibdad xirfadaha barday oo sharqaan ha barday cillaansaar ha barday caafimaad ha barday iyo hadda qalanjibyohaye xirfadaha barashadiyo waa shareecada islaamka maqaam sarreeya oo eedan wiin yaa ka layin barashada maanaa xirfooyinka iyo farsamadaha gacanta eed iyo eeda maanaa ahmiyad wiin islaamka ka fadhiida ambiyada allah subxaanahu wa tacaalana ilaahay tan ka tilmaamahayo waaye wacallamnaahu sancata labuusi lakum dhara la suubiyaaye ambiyada ilaahay suubiyaayan ambiyada ilaahay najaara ka jari langeed qoraa ka jari oo may laraha injineera waa ka jari nabillaahi nuux oo kale may waa tan oo doon suubiyey yahayti marka farsamada gacanta min nicam illaahi subxaanahu wa tacaala iyo ku mid ata oo dadka muslimiinta ah ilaahay ka galadaysidii gaar ahaan marka aayadda hadda akhriyaani mayha ka dhammaadaase fahal antum shaakiruun wacallamnaahu sancata labuusi lakum lituxsinakum min ba'sikum fahal antum shaakiruun cambuurbareedidii iyo oo marka may larahay lakugaasha midahay dagaalka waktijay oo habadaha iyo gamuunka iyo fillaartida kugaasha midahay suubiyowja iyo farsamadiisa ilaahay ambiyada bare markaasaa ilaahay may balleeyaa fahal antum shaakiruun dad ilaahay in shukriyaw atiinaa maadaama xirfadahaas ilaahay siin baray walaalayaal marka barashada farsamo gacmeedka noocyada shishal bedelan oo zaraacadii ku mid ata iyo beero la abuuro la tacwa ku mid ata sharqaanka la barado ku mid ata geedo la gorow ku mid ata waxyaabaha marka may larahay la tarjiistayaalka ku midayin dhammaan farsamada noocyadiiyo shishal bedelan mal tari karoo badantaa furuudul kifaayaadka ya ku mid ata macnaha waa fardul kifaayo may meelo laku qaaday markuu laku dareemo kore ahamiidiya lata in la ogaado macnaha jasaakum allahu khayran walbarashada macnaha eedi eeda muhiim ata waa horumar insha allahu tacaala mu'asasada alxigmana wala yeelan asaasib intaasu macnaha litacliimi almihani waalxiraf ya kaga oran macnaha barashada farsamo gacmeedka iyo sanaacaadka iyo dawiya in la barto jasaakum allahu khayran jazaa walana eedi eedaan kama hadnagaana mas-uuliyiintii barnaamijkaas iska helgaamay daadihiyaay may balana jazaakum allahu khayra jazaa may mahadgoone ang mahadnagaane bacd allahi subxaanahu wa tacaala macallimiintii oo ha helgamen ha sabareen dadkun hadda aragaha inoo qalanjibihay wal ha bareen jazaakum allahu khayra jazaa walana ilaahay miisaankiin hasanaad siinka kaba saas oo kale ardayda yoona sabareenoo mudulli bilood todoba bilood marka may waa ha ansurunaayen wal barashadaas ka sabaraayeen yoona may waa mahadsantiin jazaakum allahu khayra jazaa maylay dardaarmay marka dhowr qodob may ballana bulshada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool wilaaya islaamiga ah ee bokool walbarashadan kaneen wala una horumarkan adduunye aakhare ka jaro may waa waa barashada diinta islaamka barashadiya waa iyo waxyaabaha kale marka may wahaan sharaa islaamka nin ban ay tahay yoona lunkumaaramaan oo farsamada gacanta ku midata marka walbarashadii guud ahaan inuna koranqaadna marka walbarashada may inbaahanta sabar anbaahanta adkaysi inbaahanta in la daa'imo anbaahanta marka hoobalanka macnuhaas hadda walaalka sheegaya haye walaa la bardeeleero isxaadiriyo haddan dhata ku socdoba isku kutabo hadda may wahaa natiijo madeerni hoogaa marka sabarkii iyo adkaysigaa lakashal hormare jazaakum allahu khayra jazaa jawaa'isdii yaro hadda la siinsiyaayna may laylanka talagalay tashjiic iyo dhiirigelin in waa maanaa siignagata shahaadada hadda la dhiibahay macna jamaad shahaadada kolley waa shahaado oo dibloome ee aragahaytan oo marka may larahay caddeen jamiic wilaayaad meelaal meeli ada seeta in ad may larahay aqoonta ada leto adku kufa'idaysida kor oo hood inta ku guurto buulfalay ada seeta shargaan hooban bahad shahaadadii halabat alxigma wahay siida ad arta may wahaan wilaayaad dhan waa ka shaqeeyaas macnaha shahaadada marka in oo xifdiisatan oo ilaalsatan jazaakum allahu khayra jazaa ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka siinka kaba baaraka allahu fiikum walbarashadana luwado intaasa kelimada ka koobaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى